dadka ayaa madaxdaasi halkaasi uga tagtay si niyad samiyo ku qaadbilaysa markaana ku soo gelbiyey sacab goobtaasina ku kala dareeray
allahu akbar allahu akbar haddana aynu isnagaysano aynu isnagaysano waxa dhacay maanta waynu wada ognahay mayd bayna dul yaallaa inamaa dhintay waxaa laydinka baahan yahay inaynu ismaqalno wasiiradii waa soo kaxaynay wasiiradii waa kuwa dhan wasiir cabdi oo daahir iyo shukri xaj badan way la joogaan waxaan idinka doonayaa waxaan idinka doonayaa
maanta imika way degan tahay saacadda way degan tahay sidaa wasiirada kala sheegeen waxa keliya ee aynu haysano waa nabadda somalilan waynu iibinaa nabadda habeeniyo maalin nabad baynu ka hadlayna aynu iibinayno burcana waxa weeyaan halkii somalilan ka dhalatay waxaynu u baahan nahay dadka reer burco caadifadooda marka ay kacaan caadifad bay leeyihiin runtii inay caadifadooda ilaaliyaan oo kicitaankaa ay caadifadu kacaysa inay si weyn u ilaaliyaan waa dad wanaagsan waa dad naxariisla waa dad kalgacal leh say u dhan yihiin waxaysay u baahan yihiin marka ay timaado nabadgelyadu inay adkaystaan dhalinyarada waxaan leeyahay guryo ka wada yimaadeen guryo ayay kasoo wada tooseen qof aan guri ka imani ma jirto waxaan leeyahay waalidka caruurtiina ilaashada
dadweynaha reer burco waxaan u soo jeedinaya waxaynu ku noolnahay ee ummadda caalamka aynu markaa u soo bandhignaa waa nabadgelyada nabadgelyaduna haddii ay yacni cidhiidhi gasho waa shayga keliya aynu ku faano anigoo ah marka guddoomiyaha golaha deegaanka degmada burco afhayeenkii golahana ah waxa aan u soo jeedin lahaa degmada burco iyo dadka ku dhaqan in nabadgelyada la ilaaliyo xasiloonida la ilaaliyo khasaara intaa uu joogo waxaad leenahay cid allaaliyo ciddii dhimashadaas iyo dhibaatada soo gaadhay aada iyo aad baan uga taxsiyadeynaa waananu ka xunnahay waxaa halkaa ka dhacay kolley ficilka noocaasana annagu xukuumad ahaan qorshaanu ka leenahay sidii baaristeeda iyo dabagelkeeda iyo raadinteeda kolley oo waajibna saaran waxaan dadweynaha reer barco ku gubaabinayaa wax allaaliya waxa ugu horeeya ee nolosha biniaadamku asaasigu ku dhisantay waa nabadgelyo nabadgelyo haddii la waayo wax allaaliya wax kaloo horumara iyo nolola waxaan maqli jirnay nabad ducaana ka macaan waa sidaas wixii maanta ugu yaraa khasaarihii maanta iyo abaabulkii nooca ahaa wuxuu keenay waa dhimashada intaa la iyo khasaaraha waxaan idinku gubaabinayaa nabadda hala wada ilaashado
maanta caalamku kalsooni iyuu ku qabaa somalilan nabadgelyada ka jirta markaa waddankeena yaanan dib u celinin dhallinyaradana waxaan leeahay dhallinyaradu ha is celiso ha ka waantoodo qacanfudaydka ha ka caqligaysato waa la sameeyaa mudaharaad laakiin dadkaadana lama laayo dadkan aad leynaysaan waa dadkiinni kan la dilayaa waa walaalkaa waa waalidkaagii waa abtigaa waxa weeye ka waantooba cabdullaahi rabbialcaalamiin odayaasha madaxda gobolka madaxda degmada xubnaha iyagii golaha wasiirada hayday waftigee yimi iyo intii ay saamaysay ciidamada qaranka iyo ciidamada booliiska way ka howlgaleen si fiican baa looga howlgalay hadda gacantaa lagu dhigay amnigii la sugay insha allahu tacala waxaan rajaynaa maalmaha soo socdana wixii arrinkaa sababay shaqaaqada sababay inaanu ka howlgalno aanu dejinno aan wixii khilaafad arkaa jooga aanu dhammayno laakiin iminka xaaladdu aad iyo aad bay u degan tahay waa mahadsantiin caadi way degan tahay waa siday shalay tahay xilligan oo kale nasiib darro sidii la sheegay xoga shaqaaqada ayaa saa ka dhacay markii ugu horreeyena may ahayn shaqaaqadahana waxaa iskale dimuqraadiyadda iskaleh maayarka xildhibaano iyo madaxda kale ee gobolku iyo degmaduba dejintii shaqaaqadii saaka waxaanan doonay inaan runtii aan ku booriyo reer burco burco waa magaaladii dee dhashay somalilan inay ka shaqeeyaan odayaal dhallinyaro waxgarad iyo maxaan idhaha haween intaba inay ka shaqeeyaan sii adkaynta nabadda insha allah biidnillahi alkariimna waxaan rajaynaynaa nabadda maanta hadda aynu haysanaa inay saa inoogu waari doonto sii adkaan doonto wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu